ganacsato badan ayaa nolol ka raadinaysa saylada xoolaha ee magaalada jowhar lagu iibiyo iyadoo bilooyin kadib ay dib u furmeen wadooyinkii xoolaha lasoo marsiin lahaa balse ay jirto suuqxumo xiliga jiilaalka laga dareemayo xoolodhaqatada iyo kala iibsiga saylada xoolaha lagu iibiyo xuseen cali macow oo ka mid ah ganacsatada saylada jowhar waxa uu iibiyaa lo-da waxa uu redio isnaay u sheegay xiligan iibsiga suuqa sida uu yahay iibinta xoolaha waxaan ku dhex jiraa labaiyo toban sano ayaan iibinayaa marka maadaama hadda hoos u dhaca nagu yimid ma aansan arkin weli hoos u dhacaasna waxaa keenayo beerihii oo aysan wax dalaga aysan ka imaanaynin ganacsatadina aysan meel ay u dhoofisa aysan lahayn markii hore wadooyinka ayaa xirnaay hadda waxay ay ku yimideen wadooyinkia furmay maadaama ay wadooyinka furmeen hadda labadii isbuucoo lasoo dhaafay zaa'id baa xoolaha loo keenay hadda marka waa hoos u dhac baa ku yimiday oo xagga ganacsiga ah marka taas aawadeed ayay hoos ugu dhaceen ganacsatada waxay nooga timaadaa dhanka xamaray nooga timaadaa marka maadaama oo hadda oo hoos u dhac yimid xoolihii irmaanka ahay oo sideed iyo tobanka milyan lagadayay maanta waxii ay joogaan afar iyo toban ilaa iyo labaiyo toban ilaa iyo toban milyan ay joogaan markii hore waa laga iibsan jiray xoolaha dadka beeraha ayay ku tiirsanayaan beerahaay badarka helayeen markii ay badarka beeraha ay kasoo helaan kadib ay dib xoolaha u iibsan jireen xoolaha naftirkooda beerihii ay daaqi jireen daaqa ay ka heli jireen sidaasoo kale biyaa galay sidii ay dadka badarka u waayeen ayaga naftirkooda oo daaqa uga xumaaday hadda beerihii marka biyaa hadda ka baxayo cawsba ma laha marka badarna ma aysan laha marka hadda waxaa la sugaa in la tabco hadda tacabkiina ahayna wuxuu u yimid anyax baa u yimid waha la dhahayo cunayo marka xoolaha xitaa xoolihii dalagyadii loo tabcay xitaa wuu ka cunaa cawska wuu cunaa ganacsato ahaan annaga waxaan kala kulnan hadda culeyska aan kala kulna nagu weyn waxawaaye waxaa nagu yimid annagoo qiimo oo sara ku hayno oo hadda ee qowmi dhac nagu yimiday taasaa nagu saameyn badan hadda midda nagu timida waxaana jirta ganacsato badan oo isugu jirta rag iyo dumar oo suuqa ka raadsado nolol maalmeedka reerka inkastoo lagu soo koobay maalinta sabtida marka loo eego maalmaha kale maanta oo kale waa maalinta keliya ee sabtiga ee suuqa looga soo safro baled iyo baadiye taas oo hoos u dhigaysa ganacsi badan maadaama jowhar uu ka mid yahay sayladaha ugu waaweyn ee gobolka shabeellaha dhexe balse laga dhigay hal maalin sida tuulooyinka oo kale waxa ayna sheegeen ganacsatada in ay wanaagsanaan lahayd in maalmaha sida caadiga ay noqoto sabti ilaa iyo khamiista balse lagu soo koobay sabti oo keliya